mahadsan tahay dabcan rababku annaga hadda sida uu hadda ku sameeyey geeska africa oo aan ka arkayna kenya iyo tanzania iyo weli xooggaasi weli nama soo gaarin laakiin dabcan meelaha qaarkood khasaare ayuu geystay khaasatan meelaha webiyada ku dhow khaasatan hirshabeelle webigu uu ka fatahay beelo iyo wax badan oo dhibaato gaarsiiyey laakiin roobka xooggiisa weli waan filanaynaa
marka hadda dayrtii waxay geysatay khasaaro weynay u geysatay dhulbeereedkii iyo deegaankii iyo dadkiiba maxaa la filayaa guga roobabka guga oo mararka qaar ka xoog badan dayrta
horta dayrtii hore dabcan waxay ahaaday dayr oo runtii oo oo aan ahayn dayr caadiya ilniinadii ayaa runtii adduunyada dhan saamaysay taasaana runtii dayrtii hore dhib weyn geysatay gugaani dabcan waxaan filanaynaa asagana fatahaad webiyada iyo magaalooyin ay roobabku saamayn doonaan laakiin way ka haddii dhinac laga fiirsho way ka yaraa xoogo yasiran tahay laakiin de dabcan ilniinadii oo dhibaato weyn dalka u geysatay oo dadka jilcisay ayaa runtii usii nugleynayso oo dadkii marka hore baraka ahaa oo ilnadu barakeysa ayagoo dan roobkan ku imaanaya marka adinka maxaad ka samayseen si dadku ay uga sii gaashaantaan ma jiraa wax kaalmooyin ah oo ama laga geysan kara in webiyada kaabiyadii ama biyoxireenadii oo kale wax laga qabto maxaa howloo adinka hadda a haysaan si loo yareeyo saameynta roobabka guga walaalay dabcan sodma waxaan isku daynay haddaan nahay hadda sodma inaan wax alla wixii la qaban karaan qabano mar hore ayaan hawsha sii bilownay annagoo ka faa'iidaysanayno saadaasha iyo ay noo sheegayso sistemka noo yaallo laba iyo labaatankii bisha waxaan diyaarinay inaan meelihii i d b-yada oo aan aaminsanaynay inay keeni karto ama barakayaasha oo dhib ka imaan karo inaan usii diyaarino ooaan nadaafad iyo wax lagu sii diyaariyo laba iyo labaatankii laba iyo labaatankii waxaan bilownay inaan meelihii kanaalada iyo aan biyo biyomareenada ahay aan hagaajino si ay biyuhu ay ay socodkooda u fiicnaado isla laba iyo labaatankii waxaan diyaarinay iyadana waxyaabahan la yidhaahdo saambaagyada iyo waxyaabaha kaleto protection lagu sameeyo jawaanad lagu xiro iyo biyaha iyo waxaasi mataqaanaa meelaha fatahaadyada logu logu loogu oodo sideed iyo labaatankii marso iyadana waxaan diyaarinay duuman waxaa jiro oo webiyada meelaha aan dareemayno inay biyuhu ka fatihi doonaan oo populationaduna ay ku badan yihiin duuman ku diyaarsan duumankaas ayaan diyaarinay oo trainno u samayna dadkii ka shaqayn lahaa waxaan shan iyo labaatankii bisha waxaan diyaarinay meelihii ay haddii dhacla ay dhacdo in mataqaanaa dadku ay soo baxaan meelihii ay aadi lahaayeen ayaan mataqaanaa aan usii diyaarinay aan u tilmaamnay soddonkii bisha marso meelihii aan tilmaanay ayaan waxaan ku diyaarinay wax alla wixii la heli karo ama biyo dhe ama sanitation dhe ama hoy dhe wax alla wixii la heli karo marka dabcan guud ahaan hay-addu waxay aad ugu jirtaa howlaha waxaan runtii ka shaqaynayna maalmahan oo shaqo xoogan ka socotaa biyo xireen weyn oo runtii webiga meel uu ka fatahayey oo dhibaato weyn ku hayey dadka doolow degan oo aan maalmaha oo dhan ka shaqaynaynay waxaan magaalooyinka waaweyn oo populationada badan yihiin sidii beledweyne baydhabo doolow ilaayo gaalkacyo waxaan ka qaybinay n f i kids iyo shelters aan ka qaybinay guryaha kumeel gaarka ah marka wax alla wixii markaasi la samayn karo hay-adaha saaxiibka nala ah oo bartneska ah waxaan u sheegnay inay wax allaala waxay hayaan iyagana ay qaybiyaan marka marka la fiiriyo khasaarihii hadda dayrta iyo gugiyo la filaayo isna roobabku in ay khasaare geysan karaan la saadaalinayo saameyn intee la egay ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo dadkii beeraha noloshooda ay ku tiirsaneen
falastiin dabcan arinta ugu xanuunka badan waa arinta beerihii waxaad dareemi kartaa dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo kobcayo oo markaasi diyaara dalagaasi marka ay baabi'isay dib markii ay biyuhu naqdeen ayay dadku u tabcadeen haddana hadda fatahaadani waxay ku soo aaday xilli ay beerihii bislaadeen oo dadku ay markaan doonayeen inay beerihii ay gurtaan marka khasaare weyn oo marka horena dhacayna wuu jiraa haddana khasaare karan tusoo dhacayo